intaanu hadda anigu aan ogahay tirada buncadda hubaysan ee la qabtay ee tuuta wataa buliisaan ahayn militari aan ahayn tuutu wataa qoryuu wataa la qabtay saddex boqol oo qofood waayahay ciyaalweeraha ilaa boqol iyo labaatan waa u malaynaya hadda inay xiran tahay waxaanu soo qabanay lix iyo toban gacan ku dhiigle ayaan ku soo qabanay oo qaarkood aanu ku helnay howlgalkan anakoo raadinayna oo maadaama ay lahaayeen kood lahaayeen dadkii lasoo qabtay laga dhex helay marka dad badan baa la xiran dad badan bana xabsigaa loo gudbay